إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka duurnimo maanta dhegaystayaal qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafuurnimo ah oo maanta ka dhacay gudaha xarun ay deganaayeen ciidamo iyo saraakiil maamulla ku taala magaalada muqdisho askar ka tirsan ciidanka burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ku yaala gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dhanka kale duleedka galcad qarax lagula eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta howlgal gaara ka fuliyey suuqa bakaaraha halkaas oo ay ku beegsadeen xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro horley ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka laamu kuwaasi oo lagu beegsaday askarta kenya iyo kirishtaanka lagu beeray dhulalka muslimiinta wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo diinta islaamka aanay heshiis ahayn wiil iyo gabar soomaali ah oo dhowaan guur ku ballansanaa kuna dhintay dalka maraykanka ayaa aas qaran loogu sameeyey magaalada ay ku noolaayeen guddoomiyihii degmada baraawo ee xilka laga qaaday ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey isagoona sheegay inuu weli yahay guddoomiyaha degmadaas muddo shan iyo toban sano ah waxaa magaalada gaarisa ka jira ciriiri dhanka biyaha ah kaasoo dhibaato ku haya bulshada ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay haddii ay ku jabaan dagaalada dhanka galgaduud inaysan jiri doonin meel ay ku nagaadaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lixda safar sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafuurnimo ah oo maanta ka dhacay gudaha xarun ay deganaayeen ciidamo iyo saraakiil maamul oo ku taala magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay taliska mujaahidiinta oo ay ku xusnaayeen weerarkaas iyo kuwo kale waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan waad mahadsan tahay war saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey camaliyad nafurnimo ahayd oo saakay lagu qaaday xarun ku taalla magaalada muqdisho camaliyad lala beegsaday xarunta ridada ee muqdisho lixda safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri laba iyo labaatanka agoosto laba kun saddex iyo labaatanka ayaa ciwaan looga dhigay war-saxaafadeedkan kasoo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo talaado ah saacaddu marka ay ahayd hal saac iyo kontonka subaxnimo camaliyad istishaadi ah la beegsadeen xarun ay leeyihiin murtadiinta oo ku taala jidka warshadaha ee magaalada muqdisho bayaanka oo sii socda ayaa lagu yiri camaliyadda istishaadiyada ah ayaa si gaar ah u beegsatay ciidamada murtadiinta ee dhowaan lagu soo tababaray uganda islamarkaana maamulkooda iyo maalgelintooda ay qaadatay xukuumadda ridada ah ee imaaraadka si ay qeyb uga noqdaan ololaha shahaadala dirirka ah ee ay kufaarta saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan caasimadda ummadda soomaaliyeed ee muqdisho sidoo kale xarunta ayaa saldhig u ah saraakiil ka tirsan maamulka ridada ah ee cadowga ugu magacaaban gobolka banaadir kuwaasoo u xilsaaranaa boobka hantida bulshada muqdisho iyo xaraashka dhulalka danta guud camaliyadda ayaana sidii loogu talagalay u gaartay bartilmaameedkii loo qorsheeyey iyadoo kasoo gudubtay dhammaan barihii kontarool ee ay murtadiintu dhigteen wadooyinka caasimadda ayaa lasii raaciyey bayaanka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri khasaaraha horudhaca ah ee camaliyadda ka dhashay waa saddex iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban banaadir sidoo kale waxaa camaliyadda ku burburay gebi ahaanba xaruntii bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasi ku gubtay gaadiid badan oo cadowgu lahaa iyo keedkii hubka ee ciidamada ridada u yaalay xarunta war-saxaafadeedkan kasoo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu faahfaahiyey weerar maanta ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxaana lagu yiri war-saxaafadeedka dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala muqdisho waxay maantay barqadii howlgal gaar ah la beegsadeen ciidamo dharcad ah kuwaasoo dadka muslimiinta ah ku dhibaateynayay gudaha suuqa bakaaraha mid kamida murtadiintii la beegsaday ayaa goobta lagu dilay mid kalena waa lagu dhaawacay qeybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga kaga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah bayaanka waxaa lagu soo gabagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabal-ilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
jazaaka allaahu khayran kaasi wuxuu ahaa maxamed cali aadan oo inooga waramayey war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo faahfaahin looga bixiyey weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay saacadii lasoo dhaafay fuliyeen askar ka tirsan ciidanka burundi ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay deegaan ku yaala gobolka shabeellaha dhexe iyadoona dhanka kale duleedka galcad qarax lagula eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka maxamed daahir cali soowe ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay gobolka n f d galgaduud iyo shabeellaha dhexe gobolka n f d ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xere ciidanka milatariga iyo kuwa booliska kenya ay ku leeyihiin magaalada bandhaguwa ee gobolka laamu dagaal culus ayaa ka dhacay gudaha xerada waxaana ciidanka mujaahidiinta u suurto gashay inay gebi ahaanba burburiyaan xarunta shirkadda safaricom ay ku leedahay magaalada bandhanguwa diyaarado helikabtar ah ayaa saaka soo caga dhigtay magaalada iyagoo halkaasi ka qaaday maydadka iyo dhaawacyada askarta kenya isla gobolka laamu waxay ciidamada mujaahidiinta gebi ahaanba burburiyeen oo ay dab qabad siiyeen tuulo ay degan yihiin kirishtaanka kenya oo u dhow magaalada jihuudi ee gobolka laamu waxay mujaahidiintu dab qabad siiyeen guryihii iyo kiniisad kirishtaanka kenya ugu tiiray tuuladaasi gobolka galgaduud ciidanka mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda oo marayay deegaanka baraag caamir ee duleedka degmada galcad qaraxaas waxaa ku dhintay sarkaal miinabaara ah oo ka tirsanaa ciidanka dowladda shabeellaha dhexena ciidanka mujaahidiinta waxa ay maanta qarax xoogan la beegsadeen ciidamo u dhashay burundi kuwaas oo ku lugeynayay deegaanka xawaadley waxaana qaraxaas ku dhintay saddex askari halka mid kale uu ku dhaawacmay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo diintii islaamka aanay heshiis ahayn maxamed cali aadan ayaa mar kale faahfaahinaya maxamed cali doodisho oo ah wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka iyo diinta islaamku aanay heshiis ahayn hadalkan ayaa waxa uu ka horjeediyey qaar ka mida dadka ku nool colombos ee dalka maraykanka oo ay ku jiraan wadaada kol hore fatwooday in dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye xaq ku taagan yihiin doodisha ayaa wadaadaha ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo heshiisiin lahaa dowladda federaalka iyo diinta islaamka si afkaartaas iyada ah loo sixi doonaa oo diinta iyo dowladnimada loo heshiisiin doonaa in badanoo dadkeena ka mid ah diinta iyo dowladda heshiis ma aha marka diinta iyo dowladda waxay u baahan yihiin in la heshiisiiyo ayay u baahan yihiin dowladda federaalka ayaa ku dhaqanta dastuur ay dowlado shisheeye qoreen lagana soo turjumay qawaaniinta dalalka reer galbeedka sidoo kale waxay dowladda federaalka ku dhaqantaa xeerka ciqaabta oo ah xeer uu dalka uga tegay gumaystihii talyaaniga kaasoo ay aada uga soo horjeedaan dadka soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan sheegtay in waxa ay kula dagaalamayso dowladda federaalka uu ugu horeeyo dastuurka ay ku dhaqanto oo beddel looga dhigay kitaabka iyo sunnaha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa khudbad uu dhowaan ka jeediyey magaalada dhuusamareeb waxa uu ku sheegay inuu xoojinayo dimuquraadiyadda wiil iyo gabar soomaali ah oo dhowaan guur ku ballansanaa kuna dhintay dalka maraykanka ayaa aas qaran loogu sameeyey magaaladii ay ku noolaayeen maxamed amiin ayaa faahfaahinaya dhalinyaradan ayaa maalinkii khamiistii laga warhelay iyaga oo ku sugan xaafad ka tirsan magaalada colombos ee dalka maraykanka islamarkaana ay rasaas ku taallo waxaana saacadihii lasoo dhaafay loo sameeyey aas ay boqolaal soomaali ah kasoo qayb galeen marka laga hadlo sababta dilkooda dadkii ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen waxa ay sheegeen in ay maqleen xabado u muuqday kuwa bastoolad laga riday markii ay gurmad u sameeyeen ay u tageen wiilka iyo gabadha oo dhaawac garaab ah isbitalka magaalada ayaa la dhigay cali iyo aasiya muuse balse saacada kadib waa ay geeriyoodeen maadaama ay xabaduhu uga dhaceen meelo halis ah soomaalida ku dhaqan magaalada colombos ayaa sheegaya in wiilku uu ka dambeeyey falkan sida ay tilmaamayaan waxa uu marka koowaad toogtay aasiya kadibna isaga ayaa isdilay sababo la xiriira isticmaalka daroogada halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin in dad kale ay ka dambeeyaan booliska magaalada colombos ayaa waxa ay sheegayaan in ay baarayaan sida ay wax u dhaceen wiilka iyo gabadha ayaana ugu dambeyntii lagu aasay qabri isku dhow qaar ka mid ah dadka aaska ka soo qayb galay ayaa jeediyey hadallo u badan dardaaran ku socda waalidiinta soomaalida ee maraykanka ku nool sidoo kale waalidka dhalay labada geeriyootay ayaa codsaday in la cafiyo ubadkooda qofkii wax u qabow iska cafi maanta waa idinka hooseeyaan cafiya cafiya cafiya cafiya cafiya walaalayaalow qofkii wax u qabow cafi qofkii wax ku lahow noo imaada aabbaheedna waa kanaa gabadha wiilkana aabbihiis aniga waay labadana isaga ilmihiisii waay labadoodana aniga ilmahaygii waay marka walaalayaalow u duceeya ani waa u ducaynayaa annagoo dhan maaragtay dhibtaan waana wada taabatay ilmaheenni waaye waxaa weeyaan dee ilaahay ha u naxariisto labaduba carruurta yadhay bay ahaayeen qadartana waa lagu samrayaa marka waxaa weeyaan wixii wax ku leh ama wax ka dhibsanaya ama cafiya horta marka u horaysa marka xigta waxaa weeyaan haddii wax waxle wax kuleh jiraan insha allah waxa weeye waanu joognaa waalidkii baanu nahay markaa waana lala soo xidhiiri kaya waa dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa sanad weliba ku dhinta waddamada kanada iyo maraykanka qaar ka mid ah caddaanka ayaa dila halka kuwo kalena iyaguo istoogtaan waxaana ugu wacan maandooriyaha halista ah oo ay isticmaalaan guddoomiyihii degmada baraawe ee xilka laga qaaday ayaa kasoo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyey isagoona sheegay inuu weli yahay guddoomiyaha degmada haashim cabdinaasir ayaa warkaas inoo haya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed ayaa dhowaan xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha degmada baraawe ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed isagoona xilkaas u magacaabay nin kale laakiin waxaa arrinkaas ku gacan sayray oo iska diiday ninka xilka qaadista lagu sameeyey oo lagu magacaabo liibaan baafo wuxuu sheegay inuusan aqoonsanayn warqadda xilka looga qaaday islamarkaana xilka uu hayo ninka kale loogu magacaabay waxaan u soo fariistay shirkan jaraa'id inaan ku caddeeyo in shalay ay warqad oo ay soo baxday ay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha warqadaasoo midna ahayd in xilka guddoomiyaha degmada uu igaga qaaday midna ay ahayd inuu ku magacaabay guddoomiye cusub waxaan caddaynayaa anigoo ah guddoomiyaha degmada ee dooran muddo laba sana wax dhiman jooga in waxyaabaha la suubiyo shalay aan sharciga loo marin oo dowladnimada aan la ilaalinin oo nidaamkii jiray ee dawliga ahaa la dumiyey sida uu soo qaatay wasiirka sheegay wuxuu yidhi mooshin ayaa laga keenay guddoomiyaha degmada laakiin mooshinaa la keenay macnaheeda ma noqon karto guddoomiyaha degmadaa dhacay dowladda federaalka iyo faracyadeeda maamul goboleedyada ayaa mar walba isku qabqabsada xilalka iyadoo qolo walba daliishato sharciga gacan ku samayska ah ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka oo nin walba u jiito dhanka uu isagu doonayo si uu u waafajiyo rabitaankiisa warka duurnimo ayaad weli dhegaysanaysaan muddo shan iyo toban sana ah waxaa magaalada gaarisa ka jira ciriiri dhanka biyaha ah kaasoo dhibaato ku haya bulshada haashim ayaa mar kale inoo haya astaamaha dhulka gumaysiga ku jira waxaa ka mid a ciriiri dhanka adeega bulshada ah iyo dib u dhac dhanka horumarka ah magaalada gaarisa ee dhulka soomaaliyeed oo muddo tobannaan sano ah ku jirta gumaysiga dowladda kenya oo ah magaalo taariikhi ah xadaarad leh ma haysato biyo ku filan haweeney aqoon-yahanad ah oo lagu magacaabo sahre sheekh yuusuf ayaa xarun ku taalla magaalada gaarisa oo ay kula hadlaysay boqolaal dumar ah waxay ka sheegtay in magaalada gaarisa ay wajahayso shan iyo toban sano oo cariiri dhanka biyaha ah xilli uu magaalada ag maro webiga taano waxay sheegtay in magaalada intaas leeg ay dadkeedu cabaan biyo booyado lagu keeno haweenaydan ayaa sheegtay in dhibaatooyinka ka jira magaalada gaarisa ay yihiin kuwo ay bulshadu gacmahooda ku kasbadeen magaalada shan iyo toban sano biyo kama socdaan shacabkaa wax ka qaban karay inay nimanka booyadaha la kulmaan dhahaan booyadanaha nalaga jooji annaku booyad biyo kama shubanayne ilaah baan ku dhaari taangi biyaad ka shubta miyaa geed ka waraabin kartaa matoos baa looga qabaysan karaa ardaagi waa kulayl guryihii waa wada kulayl waa mana min ajlilmaa biyahan la joojiye we wajcalnaa min almaa'i kulla shayin xayn ilaahay subxaanahu wa tacaala biyahabu wuxuu ku nooleeyey noolo kasto markaasaa intuu noo nicmeeyey baa waxaan daris la nahay biyo iska qulqulahaya noo xisaabsanay waana ka ooman nahay oo booyad shan kun oo litar intaad shubataa maantao dhan ilaalinaysa aad aad saa u xidhaysaa maanta o dhan ood ka ilaalinaysaa inay dhulka ku tifqaan geedihii way ingegeen gurigii kulayl buu noqday magaaladii way oontay laba cali isma weydiiso
tuulooyinka yaryar ee u dhow magaalada nairobi oo ay degan yihiin dadka kirishtaanka kenyaantiga ah waxay leeyihiin biyo nadiif ah iyo koronto xilli kasta ah halka dhulka soomaalida ee ku jira gumaysiga oo dayac iyo dib u dhac ka muuqdo warkan duhurnimada dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay haddii ay ku jabaan dagaalada dhanka galgaduud inaysan jiri doonin meel ay ku nagaadaan maxamed amiin ayaa warkaas faahfaahinaya isagoo shalay muqdisho kula hadlayay xubno ka tirsan wasiiradiisa ayaa waxa uu aada ugu celceliyey in xasan sheekh laga taageero dagaalada xamse cabdi barre ayaa wasiirada iyo shaqaalaha dowladda federaalka ugu baaqay inay niyadda u dhisaan ciidamada dowladda federaalka iyagoo isticmaalaya baraha bulshada intaasi kadib waxa uu sheegay in dagaalada hadda socda haddii ay kusoo jabaan inaysan jiri doonin meel dambe oo ay kusii nagaadaan taasi oo micnaheedu yahay in jabkooda uu israacraaci doono dhammaan hay-adaha dowladda shaqaalaha dowladda in ay dagaalkaas lagu jiro inay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh maanta waxaan maraynaa meel halis ah haddaan dib uga soo dhacno malkadaas aan fuullay meel aan ku istaagayna lama garanayo marka meel lagu kala hara ma jiro mucaarad ma leh muxaafid ma leh waa inaan gaarno wax kale oo ayna hor yaalla ma jirto dowladda federaalka ayaa taageero ka weysan bulshada taasina waxa ay keentay in iyagoo qudhooda ay saacad weliba warbaahinta istaagaan islamarkaana sameeyaan oloolo siyaasiyiinta mucaaradka ugu yeereen igu sawir xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka iyo saraakiil uu ka mid yahay gacmo duulo oo uu xasan sheekh muqdisho ka diray ayaa daraad waxa ay gaareen ceel dheer si ay u qabtaan barnaamijyo lagu muujinayo in dowladda federaalka ay taageero ka haysato dadka degmada bulshada intii joogtay magaalada waa ay diideen in xubnahaasi ay kala qayb galaan dibadbaxyada taasina waxa ay sababtay in xasan sheekh uu muqdisho ka dalbo koox haween ah oo loo ekeysiiyo dadka deegaanka kuwaasi oo la ciyaaraya islamarkaana u buraanburaya saraakiisha iyo xildhibaanada sidoo kale habeen hore waxaa la arkayay wasiiradda haweenka khadiijo maxamed diiriye iyo laba haween oo kale oo ururka haweenka dowladda ka tirsan oo ku faanaya inay dubeen baafyar oo uu buskud ku jiro uguna talagaleen in ciidamada dowladda federaalka ay u geeyaan haddaan nahay hogaamiyaasha haweenka haddaan nahay indhaha indhaha indhaha sahayda waana kaasaa halkaana nooguma imaanaysaan muddada ay hadlayaan ayaa waxa ay warbaahinta horteeda ku ruugayaan buskudka iyagoo aanay ka qajilaynin dadka daawadayaasha ah mahadsanid maxamed amiin warkii duhurnimo aad maanta kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa